ilah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri ilfahmi waftax calayna bimacrifati alcilmi waxasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin rabbi callimna minhu ma jahilna dakirna minhu ma nasiina waa darsigii shan iyo tobnaad min kitaabi araxbiya fi lfaraa'id baabu lakdariyati akdariyada baabkeedii weye alakdariya masale la yidhaahdo baabkeedii weye akdariyadaas waa masale si gaara loo xusayo maadaama ay calwisay ay dhoobaysay ama ay qastay sidii lagu yaqaanay awoowaha iyo ikhwada ay iyadu ka duwan tahay marka waxaa la yidhaahdaa alakdariya la yidhaahdaa magacaasaa loo bixi waxyaalaha magacaas loogu bixiyey culimmadu waa ka hadhadleen macnayaal badan bay ku sheegeen qaybo ka midaan sheegi doonnaa insha allahu tacaala laakiin magaceedu waa al akdariya akdariya loo yaqaanaa ay ku caanbaxday ayib waxay kaga duwanaatay masaa'ishii kalena isagaaba inoo sheegaya darya waxaa loogu magacaabibayay waxay calwisay madhabkii zayd bay madhabkiisa ka calwisa qawaacidkiiiyo nidaamkii ku socday agdarya saa waa loogu magacaabay waa la yidhi maye almayta lianna almaytata min akdar meytada dhimatay baa qoladaa reer agdarbi ahayd qabiilo magaceedu sida daahirkaa maya iyada magaceedaa la dhihi jir maya inaljadda baa ka calwiyey ama ka qasay ama ka dhoobeeyey gabadha ukhtada faralkeedii iyo macnayaal kale qofka la weydiiyey baa magaciisa agdar la dhihi jirayoo masaladii marka uu garan waayey yaa si aan hayn siday ahayd si aan hayn uga jawaabay qaala naadimku wuxuu yidhi walukhtu laa farda maca aljaddi lahaa fii maa cadaa mas'alatan kammalahaa zawjun wa ummun wa humaa tamaamuhaa faclam fa khayru ummatin cullaamuhaa tucrafu yaa saaxibi alakdariyah wahiya bian tacrifahaa xariyah fayufradu annisfu lahaa waasudsu lah xataa tacuula bilfuruudi almujmalah uma yacuudaani ila almuqaasama kamaa madaa faxfadhu washkur naadima wuxuu yidhi wal ukhtu gabadha ukhtada ah laa farda lahaa laa farda wax farada uma ahan macaaljaddi awowga laa farda wax farala lahaa iyada uma ahaanin macaaljaddi laa farda macaaljaddi lahaa awowga miciis wax farad ah oo la dhahayo faralkaasi wax ku dhaxlaysaa gabar ukhtaah liab iyo shaqiiqtay doonta ha noqoto ma laha ee maxaynu ku soo marnay awowgu waa akh oo kale walaalahan iyo isagu way wada dhaxlayaan waa akh oo kalea laga soo qaadaya marka dee meel akh joogo iyo meel ukhta joogtana waa layska yaqaanayo akhuna waa laba madax ukhtaduna waa hal madax laba qori iyo hal qori bay ahaan jirha masaladan baa ka duwan marka hore ka bacdi tasxiixinteeda markii la gaaro waa arkaysaa wal ukhtu gabar ukhta ah laa farda wax farada maca aljaddi awow miciis lahaa iyadoo ma ahan fii maa caddaa wixii ka soo haray mas'alatan hal masalo kamalaha masaladaa waxaa kamilayoo dhammaystiray zawjun zawj masalada dadkeedi weeye macnaha zawjun zawj xaaskiisa baa dhimatay wa ummun hooyo wahumaa labadooda awow iyo gabar ukhtaana tamaamuha kuwa dhammaystiraya wey dadku waa afartaas wahumaa waxaan u celinay jedkii iyo ukhtadii wahumaa jedkii iyo ukhtadiina tamaamuhaa wey waa tamaamkii masalada dhammaystirkeedii weeyaan waaya oo damiirkaas humaadaas jed iyo ukhta u celi waxaa dhici kadha in loo celiyo zawjka iyo ummadaba wahumaa kuwaan u dembeeyey damiirka zawjka iyo ummadu yaa tamaamuhaa wey faclam waxbaro faclam wax ogow oo waxbaro oo masaladaanay ka mid tahay fa khayru ummatin ummad iyo jameeco kanu khayrooni cullaamuha kanu caalimsan weeyaane ummad waxaa ugu khayr badan macnaa ugu fiican kan ugu cilmiga badan fa khayru ummatin cullaamuha kuweeda cilmiga badan wey kan ugu cilmiga roon wey waay akmal umma akmal jamaaca jamaaca midda ugu dhammaystiran waa cullaamuha laamka waa la shadaya maraatibta culimmadu waa kala tagtan waa kala tagsan tahay marka qofkii martabadiisu sarrayso kaamilnimo badan tahay dee kii kalow ka sarreeya siiqatulmubaalaqa ula yimid oo cullaamuhaa bayidhi cilmiga u qasdidda iyo ihtimaamka cilmiga la siinayo darteed oo waxaaba la leeyahay sadaqa waxaa ugu fiican ninka muslimkaa inuu cilmi sadaqaysto waay yaalaha cajabta badan bay ka midta majaalista cilmiga inaan la dhaafin laga faa'iidaysto lagu xasiloo la fadhiiso no waa laga hadlayaa waa cajab badan tahay baa lyidhi adduunyo darteed qofka cilmigiisu yahay dee adduunyo intuu joogay wuxuu ka helayba ku hela aakhiro waxba kuma leh qofkii ilaahay dartii ahaana waxa weeyaan taaj baa loo xidhayaa kursi saraa la fariisinayaa shafeec baa la dhahayaa waa ka ilaahay dartii wuxuu bartay wuxuu barayey dadka masaladu waxa weeyaan waa zawj waa garanaysaa wuxuu wax ku dhexlaya dadka la socdaa fiirinaysaan waa ummun waa hooyo iyana labadeeda xaala miday taa fiirinaysaan sawjkan hadda waa xaaladee waa reeranis walad iyo waladu waxa weeyaan welad midna ma joogo farac waarisa ma jiro ummana maxay wax ku dhaxlaysaa yaa waa ulu waay ilaa hadda awowe iyo walaashan awalba xalay soo qaadatay awowaha inaan walaal laga soo qaadayno hooyada uusan ka kaxaynayn uludkeeda yaa wahumaa tamaamuha awowe iyo ukhtadana iskaga celiyo waa tamaamuha ayib faclam waxbaro fa khayru ummatin cullaamuha wey tucrafu waxaa lagu yaqaanaa yaa saaxi saaxiibow masaladan waxaa loo yaqaan bilakdariya akdariya la yidhaahdaa yaa masaa'il kale dhoobaysadoo calwisadoo qastay biyo la qastay maarata waxabay qasta akdariya la yidhaahdaa haddii dhankaa laga fiiriyo yaa saaxi tarkhiimkaas haddii saaxiixaada lahoo sugo luqati man yantadir xarabka maqan bay sugayaanoo xarakadiisa milixsanayaan haddii la godana yaa saaxu luqatu man laa yantadir ayaa la yidhaahdaa waaya ayib yaa saaxiibay bay ka dhiganta masaladan waxaa loo yaqaana agdariya weeye masaladan bian tacrifaha inaad aqoonsato masaladan inaad aqoonsato xariyatun xaqiiqay ku ta alleela masaladan inaad barato waa kuu muhiim aad boobaynoo ku soo macnaha inoo soo jiidanaya oo macnaha inaan dhegta u taagno waaye alleelaa in la bartay mudanta masaladan qawaacidka si aadan hadhowtii u garan waayin ayib fa yufradu waxaa loo soo qadarayaa an nisfu kala barbaa gabadhlahaa ukhtadii loo soo qadaraya masaladan keliya gabar wax loo soo qadaraa awowo la joogta kalabar baa loo soo qadaraya ilaa waa hal gabara laba maaha ulusaan maaha waa hal gabara nis baa loo qadaraya wax xijaabaa meesha ma joogaan sudus sudus baa loo soo qadarayaa lahu awowga weyn awowna waa qoriga lixaad gabadhana waa nis xataa tacuula ilaa ay cawlanto masaladu bilfuruudi furuushiha almujmalati la ijmaaliyey ama la jamciyey waxaa weeye masalada soo dhis soojku waa reera nis nis wuxuu ka baxa tirsaga ugu yari waa maqhraju nis inayn soo maha labo waa inayn ayib hooyaduna waa ulu soo maaha tirsaga u yaro ulu ka baxo waa saddex soo maaha laba iyo saddex isku fiiri laba iyo saddex maxaa ka dhexeeya tabaayun baa ka dhexeeya tabaayun tabaayunku waa maxay tirsiga mid dhammaantii waa in midka kale dhammaantii lagu dhufto laba iyo saddex tamaahul maaha oo isma leeka ee isgudageli maayaan tawaafuq maaha waxay noqonaysaa wax la yidhaahdo tabaayun tabaayun baa la yidhaahdaa tabaayunkaas tirsi baa waxaa ku dhufanaysaa tirsiga kale laba saddex ku dhuf waa lix lix maxaa u kala bara saddex waxaa qaatay zawjkii ninkii gabadhou dhaxlaya ee xaaskiisa ahayd lix maxaa u ulu ah saddex meelood meel saddex meelood meel lix maxaa u ah waa labo lixdu waa saddex meelood oo beer labaa moogta labo iyo labo iyo labo ulu waxaa u ah labo hooyadiisii awowgu hadda wixii u khayroon buu fiirsanayaae warkuu arkay hal qori inuu soo haray sudusna weligii kama dego xalaa soo madha yaa wuxuu le anuu halufaral baana suduskaasna anaa dhaxlaya cid ila wadaagsanaysaa ma jidho ukhtadan waxba looma hayo xoolihiina dhammaadaba hawshu markay halkaa madho bay waxay leedahay gabadhan ukhtadaa adiguba haddaa faralkii u guudho ahlu faralnimo sheegatay aniga nis baan dhaxli jiraye yaa faralka iga xijaabay oo ii diiday yaa iga hortaagan oo ixijaabay ahlu faral inaan ahay adigiiba haddaa faralnimo doorato wixii soo haray aad tii faralnimaan ku dhaxlayaa waa loo garaaba maxay wax ku dhaxli lahayd nis lix maxaa u nisa waa saddex moogta maba hayna saddexda xoolihii dhammaadee moogta cawl baa gelaya cawl intay lahayd baa loogu soo darayaa wey saddex baa masaladii lagu soo darayaa lix lagu daray saddex sagaal saddex xaggee laga keena xoolihii waayadii dhammaadeene waxaa laga keena xoolahaanun baa xoogaa la kala jiidayaa oo la yaryaraynayaa yaa qof kasta nasiibkau lixda ka qaadanaya ka yar buu ka qaadanayaa ilaa saddex baa laga soo gogayaa laga soo qaadayaa laga soo dhex saarayaa saddex cawlaa loogu soo daray saddexdii baa la siiyey awow waa nin odayoo waa yaarage markuu arkay gabadhii oo saddex qaadatay isagiina awal suduska uu maciinka baday oo hayso hal xabba ah buu leeyahay ma jidho qof dumaroo aan sinayn oo meydka u sinayn oo saddex qaadatay aniguna hal xaba qaatay xoolahana laysku soo daro lidakari midul xadilunhayena aanu qaybsanno anigu laba qori baana adiguna qori baa leedaha doodaasuu keena sidaa markaa inoo sharxaya fa yufradu horta qaado waxaa loo soo qadarayaa an nisfu nis lahaa iyada wasudusu sudus baa loo soo qadarayaa lahu awoowe xataa tacuula ilaa ay cawlanto ilaa saddexdii gabadha meel la geeyo ma jidheen laga keenee bilfuruudi lmujmala faralyaalkii la ijmaaliyey cawl baa gelaya waay marka gabadhu saddex bay qaadatay awowguna xabad buu qaatay taa markuu dood ka keenay waxaa leeyahay war dee awow iyo gabarh walaala iyo awow masaa'ishii weeyaan waxaa weeyaan sidii hore ha loogu qaybsho misnaha lagu noqdo awowgahan lagama tilaabsan karo uma yacuudaani waxay labadoodu soo noqonayaan ilaa almuqaasama xoolihii baa laisku soo darayaa muqaasamo iyo qaybsan baa layskugu soo celinayaa kamaa madaa sidaynu soo dhaafnay soo tagtay aynu soo marnay awel awow iyo ukhtu faxfadhu xafid masaladan una shukri naadimahu ninka nadmiyey oo cilmigan kuu taxay ee kitaabka qorayna u mahad celi u ducee u ducee ducada la kala mudan yahay ducaau lahu baa la yidhahda ama waxa weeyaan sheegsheeg wanaagsan ka sheegsheego alla kitaabka raxbiyada la yidhaahdo fiicana oo shiikha qore cilmi badnaaya khayr badnaaya waaye oo afkii macruuf iyo wanaag kuu sameeya yaa waa loo duceeyaa marka waxaan leenahay faraximahu allahu raxmatan waasicatan wajazaahu allahu cana khayra man sunaca ilaykum macruuf waxa weeye man sunaca ilayhi macruuf qofkii wanaag inta loo sameeyey yidhaahda jazaaka allaahu khayran faqad ablaqa fi hanaa ammaanta waa ku xildheeraada waa fiican waaya masaladaasi marka wataas agdariyaa la yidhaahdaa marka waxay ahayd aalufaralka hadday wax dhammaysteen awowgii suduskii qaatay inay ukhtadu iska dhacdo la yidhaahdo xoolihii dhammaade waaya madaahib baana saa qabta abu xaniifa iyo imaam axmed imaamu shaafici imaamu maalig iyo jumhuurtu waxay leeyihiin awowgu suduskii haray ha qaato gabadhana niskeeda ha loo soo qadaro waaya cid xijaabtaa ma jidho waa kaasa masaladiina sidaasi oo cawlantay marka markii laysku soo daray gabadhu saddex sooma wadan oo nisa awowguna xabad u qaybi laba qori waxaa siisaa awowaha hal qorina gabadha uma qaybsanto afar saddex meelood islee kama dhigi kadhib hal iyo hal iyo hal markaa kala taagtay hal baa jajabgelaya markii arrintaa dhacday waxaa la fiirinayaa xoolaha dadkay ka jabeen madaxyadooda awogu waa laba madax gabadhuna waa hal madax waay dadkay wax ka jabeen madaxyadooda oo saddex ah awogu laba madax iyo ukhtada hal madax masalada waxay cawl ku tagtay ku dhufo masaladu cawl maxay ku tagtay sagaal lix bay ka tagtay aslulmasale ahay cawlna sagaal bay ku tagtay sagaal waxaa ku dhufataa saddex labaatan iyo waa labaatan iyo toddobo waa sax waa toddobo iyo labaatan halkaasayna ka asaxaysaa maxaa la samaynayaa sawjka masaladii hore nisboo lahaa saddex sooma ahayn saddex waxaa ugu dhufataa saddexdan madax oo hadda masaladan lagu dhufanayay saddex saddex lagu dhuftay sagaal zawjkiisii hooyadu ulu oo labaa bay lahay laba saddex ugu dhufo waa lix waaya inta soo hadhay intaas waa imis horta shan iyo toban maxaa soo haray toddoba-iyo labaatan afar iyo toban saddex meelood islaag bay noqonaysaa laba awowga sii afar maxaa soo haray laba-iyo toban baa soo haray sideed iyo afar waa imise waa laba-iyo toban laba-iyo toban baa soo haray laba-iyo tobankaas sideedna waxaa siisaa waa afar iyo afar iyo afar moogta sideed waxaa siisaa awowga gabadhii ou la soo yaa ku qabsaday xoolaha awalahan laba watay buu ka hela afarna waxaa la siinayaa ukhtadii ayib sidaasay masaladii ku dhammaatay agdariya wataa dadkeedaa baranaysaa zawj iyo ummo ukhto iyo jad waa intaas masaladan waa halxiraalayaal baa gala halxiraale halxiraalayaasheeda waxaa ka mid ah ama xujo waxaa dhahdiba halaka haaliku qof baa dhintay dad afaroo dhaxlayou ka tegey ma sheegi kadhaa midkood wuxuu qaatay xoolaha uludkood qofkii labaadna wuxuu qaatay uluulbaaqi intii hadhay saddex meelood meel buu sii qaatay qofkii saddexaadna wuxuu qaatay uluثu baaqilbaaqi baaqilbaaqiga haray uludkeed mid wuxuu qaatay xoolihii oo dhan uludkood midna wuxuu qaatay midna wuxuu qaatay uluulbaaqi midna wuxuu qaatay uluثu baaqilbaaqi intii sii hadhay marka labaad uludkeed midna wuxuu qaatay oo kii u dambeeyey baaqiga haray buuqaat waa waa lagu yaqaan baa leedahay waa sheegaysaa markaas ma garat waa masaladan lafteeda waaye qof baa wuxuu qaatay ulu xoolahoo dhan uludkood waa zawjka ninkii gabadha qabay sagaal buu qaatay sagaal iyo sagaal iyo sagaal haddii laisku daro waa imise saddex sagaalaad saddex sagaal lagu dhifto labaatan iyo toddoba wey saddex sagaalaad marka ulu xoolihii oo dhan saddex meelood meel buu qaatay waa zawjka nin wuxuu qaatay ulu waa zawjka midna wuxuu qaatay uluulbaaqi sagaalkaa iga jaro labada sagaaloodoo haray saddex meelood u qaybiyo buu meel qaatay intaa hadhay uludkeed buu qaatay waa saddex lixaad moogta lix iyo lix labaiyo toban lix lagu daray waay wuxuu qaatay uluulbaaqi waa lix lix buu qaatay qofkii saddexaadna wuxuu qaatay ulusu baaqilbaaqi lixdaanna iga jaro inta sii hadhay saddex meelood u qaybiyo meel buu qaatay labaiyo toban maxaa u ah ulu ilaa hadda waxaynu masaladii la qaaday sagaal iyo lix meela waa imisa shan iyo toban soo maa dee intii markii dhawaataa hadhay shan iyo toban markii laga jaro toddoba-iyo labaatan laba-iyo toban baa hadhay laba-iyo tobankaas buu uludkood midna qaatay waa afar oo waa ukhtada midna wuxuu qaatay baaqigii waa wowe oo waa sideeddii mid wuxuu qaatay ulu oo xoolahoo dhan uludkood midna wuxuu qaatay ulusulbaaqi midkii saddexaadna wuxuu qaatay ulusu baaqilbaaqi waa afarta midna wuxuu qaatay baaqigii waa wow waa sideed alxiraalahaasay leedahay alxiraalo labaadna way leedaho dhib yaroo war qof baa dhintayoo afar qof buu ka dhintayoo mid wuxuu qaatay jus xoolaha ka mid ah qayb xoolaha ka mid ah koow midna wuxuu qaatay qofkii labaad wuxuu qaatay juskaa kaa hore qaatay kala berki midkii saddexaadna wuxuu qaatay labadaa juz oo horoo la qaatay markii laysku daro barkood midna wuxuu qaatay waa kii afraade saddexdii juzo hore oo dhan markii la isku daro yaa barkeed waanu afartii qof wax dhibla maaha day qof baa wuxuu qaatay xoolaha juskood waa wow sideed buu qaatay qofkii labaadna wuxuu qaatay ninkaa intuu qaatay barkeed sideed maxaa u bara waa afar yaa qaatay ukhtadii baa qaadatay qofkii saddexaadna wuxuu qaatay labadaa jusoo laysku daray sideedda iyo afartoo laysku daray yaa barkeed sideed iyo afar isku dar labaiyo toban labaiyo toban barkeed waa imis waa lix waa hooyadii hooyadii baa qaadatay labaiyo tobankaa laysku daray yaa barkeed baa qofkii saddexaad qaatay waa hooyadii waay kii afraadna wuxuu qaatay bismi illah laa xawla walaa quwata ila biاllah inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun waaye kii afraadna wuxuu qaatay saddexdii juz oo laysku daray saddexdii juz oo laysku daray barkood saddexdii juz sideed lagu daray afar labaiyo toban lagu daray lix sideed iyo toban soo maa sideed iyo toban barkeed waa sagaal iyo sagaal mogta yaa sideed iyo tobanku barkeed oo sagaal ah waa zawjkii isagii sagaal qaadanayay taasna waa lagu keenaa marka waxaa weeyaan masaladaa intaasay ku dhantay baabkan baabulxisaab ah baab laba dabageliyo sida u fiican waa inuu madax bannaan yahay waa baab la raba in si fiican loola socdo marka intaas masaladaas caawn noo joogaysa wallahu subxana wa tacala aclam